kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhagaysataan rediyo himilo barnaamijka haweenkeena waxaan ku soo qaadanaa muwaadiican isleenaha waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisoyaal ka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si inaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan bisneska soomaalida maadaama u badan yahan wax kasta in isku dhex gado aan waxaan jeclaysta meel ilmaha u qaas ah keliya inaan furno marka ilaa haddeerna hadafkeeni aan ku taaganahay insha allah fa mustaqbalna ma rajeyna inaan wax kale kusoo darno yacni hooreysi aanu la yeelanay mulki xaaji axmed oo ah aasaasaha xarunta mulki bebi iisoyaalkeedii nooleed caysho cusmaan ugaas oo ah maamo ka shaqaysa howlaha samafalka tabintu waa anigoo hanaa maxamed farsamadan waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysigaanu la yeelanay mulki xaaji oo ah aasaasaha xarunta mulki beybi balse markan sooyaalkeedii nooleed caysho cismaan ugaas shaacuur oo ah maamo ka shaqaysa howlaha samafalka taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeena uu qoray maxamed sheekh yuusuf baari caysho nuur aadan ayaa inoo eegaysa sanadkii kunsagaalboqollixiyokontonkia ayay ku dhalatay degmada ceelbuure ee gobolka galgaduud waana hooyo mardhal ah nasre wehliye maalin ayaana lagu magacaabaa gabadheeda magaciyo sumcad ayay ku dhex leedahay shacabka soomaaliyeed waxbarashadeeda dugsiga hoose dhexe ayay ku idilaysatay ceelbuur sanadkii kun sagaal boqol sideed iyo lixdankii ayay usoo gurtay magaalo madaxda muqdisho ka hor inta aysan u wareegin daafeed degmada walweyn oo ay kaga baxday dugsiga sare howlaheedii samafalidda ururka hina sanadkii laba kun iyo saddexdii caasho ayaa waxa ay ka aasaastay ururka haweenka horseedka nabadda iyo nolosha ee hina waqtiganna madax u tahay ururkan ayaa ku guuleystay wax u qabashada dad badan oo dhibaatooyin kala duwan ay ka haysteen nolosha sanadkii labadii kun waxa ay ka mid ahayd xubnihii haweenka ahaa ee lagu martiqaaday ka mid noqoshada ergooyinkii ka qaybgalayay wadahadaladii lagu soo dhisay dowlad lagu midaysan yahay haweenka qaybta ka ahaa shirkii carta ee jabuuti ayaa lagu xusuustaa kaalintoodii isku soo dhoweynta madaxdii kala fikirka duwaneed oo dadaal lagu rabay in looga miro dhaliyo shirkaasi shirkii carta ayaa ka mid ahaa shirarkii ugu muhiimsanaa ee lagu go-aamiyo saamiga haweenku ku dhex leeyihiin nidaamka dowladnimo sanadkii laba kun iyo afartii muqdisho ayay ka hirgeliyeen barnaamijka guriyeenta oo la isku xoreeyay dadka dariska ah iyada oo ay barbar socotay dhisida ciidamo lagu magacaabay ciidamada madaniga oo shacabka ka ilaalin jiray maleeshiyaadkii damacsanaa dhibaateynta dadka sanadihii laba kun iyo afartii iyo shantii hina ayaa ku guuleysatay qorshe ahaa dhaqan celinta maleeshiyadii u shaqeyn jirtay hogaamiye kooxeedyadii muqdisho ka jiray si loo baro farsamada gacanta oo ay ku howlgeli karaan xeryaha laanta buuro iyo hilweyne ayaa lagu xareeyey dhallinyaradaasi waxaa xusid mudan in dhallinyaro badan ay iska dhigeen qoryaha qalinkana qaateen halka kuwo kalena ay suuqyada u xoogsa tegi jireen kolkii shaqooyin loo abuuray sanadkii laba kun iyo labadii ka hor ku dhawaaqida ururka hina ayay ku guuleysteen dib u howlgelinta iskuulkii gaheer dad barakacayaal ahaa oo deganaa iskuulka ayay u rareen ceelasha biyaha una dhiseen guryo ay degaan jaamacadda muqdisho ayaa ka gacan siisay maamulidda iyo barayaashii iskuulka ka howlgelayay dhanka kale dhallinyaro badan ayay bareen farsamada gacanta kana faa-iiday aqoonta ay ka heleen barayaashii hina ka socday oo wax baray sidoo kale waxa ay ku guuleysteen dib u furista isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir iyo midka dayniile iyadoo oo ay xusid mudan tahay in isbitaalku fuliyey dabeynta in ka badan kun iyo shan boqol oo haween ah oo la noolaa cudurka isku furanka fikradiisana ay lahayd hina iyo u qeybinta lacago bukaanadii isbitaalada muqdisho sanadkii laba kun saddex iyo tobankii laba xarun oo lagu daweeyey hooyada iyo caruurta m c h ayay ka hirgeliyeen kaamamka weedow iyo kasoo horjeedka kuliyadda jaalisiyaad hina ayaa lahayd fikradda ah dhismaha iyo lacagta ku baxaysa dhismaha suuqa weyn ee degmada wadajir maanaboolyo iyo kuwo kale suuqyadan waxaa si gaar ah ugu dheefsaday haween danyar ah oo shaqo abuur loogu sameeyey dhanka kale haweenka ganacsatada ayay ka saacideen sida loo xisaabiyo hantidooda barashada harqaanka ayay u sameeyeen gabdho kor u dhaafaya boqolaal lacago ayaa la siin jiray si loo dhiirigeliyo una idilaystaan waxbarashada kolka ay idlaystaanna waxaa la siin jiray qalabka harqaanka iyo lacago ay ku howlfuliyaan mihnada la baray wacyigelino ayay ku qabtaan xarunta hina iyo warbaahinta gudaha loona qabtay haweenka sida awoodsiinta dumarka iyo kaalintooda siyaasadda hina ayaa gabdhaha garoobada ah heestana caruur u sameeyey warshad foornada rootiga ah si dhaqaalaha ay ka helaan ugu maareeyaan koriimada ubadkooda hina waxa ay ka caawin jirtay beeraleyda soomaaliyeed kor u qodista kanaal biyoodyada webiga si waraabku ugu sahlanaado iyo mashruuca qodista kanaalada dadka danyarta ah ayay ka taageereen maareynta noloshooda laba mashruuc ayay guryo ugu dhiseen qoysas gaaraya toddoba boqol barakacayaal oo hooyxumi ku noolaa
al-ashraaf kulej idilkeed baa aqoontaad ummadihay u oomaneedeen oo ubadkiinna aada la goobayseen al-ashraaf kulej baa u istaago amin iyo leel idinka maqsuudinayee orda oo abbaara ubadkiinnana u geeya aayadaha ee biyo axaadiista rasuulka macallimiin aad ugu xeeldheeroo ubadkana aayar aayar u bara eynigoodoo kale aan la arag al-ashraaf kulej baa ku astoobo oo arligeenna ugu haystee orda oo iminkaba ubadkiinna u geeya ajruumi iyo alfiye idilkiis usuulu fiqigoon ka marnayn al-ashraaf kulej baa amin iyo leyl ubadkaaga barayo ayaamo yar dabadeed caalimiin aflaxa kaaga dhigaya orodoo iminkaba ubadkaaga geey al-ashraaf kulej waa kulej nidaami ah oo u shaqeeya si casri ah waxauna leeyahay qaybo kala duwan sida qaybta gabdhaha oo leh macallimiin iyo murabbiyiin haween ah iyo qayb wiilal sidoo kale kuleejku waxa uu leeyahay qayb lagu barto culumta shareecada islaamka iyo xifdinta qur-aanka maadooyinka kuleejka lagu barto waxaa ka mid a xifdinta qur-aanka kariimka ah oo tajwiid ah lehna culuumulqiraa'aad walijaasaad iyo culumta shareecada sida tafsiirka caqiidada xadiiska fiqiga siirada adkaarta luqadda carabiga qawaaciddeeda sida naxwaha iyo sarfiga wuxuu kaloo kuleejku bixiyaa dhammaan maadooyinka asaasiga ah kuleejku waxa uu shaqeeyaa toddobada maalin labada gelin iyadoo qaybta barashada qur-aanka iyo xifdinta ay shaqayso gelinka hore halka qaybta culumta shareecadana ay shaqayso gelinka dambe kuleejku waxa uu waxbarayaa carruurta da-doodu tahay shan iyo toban iyo wixii ka yar kuleejka al-ashraaf wuxuu ardada u diyaariyey cunno isku dheyla tiran dhadhankeeduna aad u sarreeyo goobo bilicsan oo nadaafadooda laga taxadiray iyo gawaari ardada ka soo qaadaya guryahooda dibna ugu celinaya al-ashraaf kuleej waxa uu ku yaalaa degmada hilwaa gaar ahaan xaafadda soos inta u dhaxaysa shaleema cabdiwaayeel iyo ceelka alkheyraad wixii faahfaahinintaa dheeriya ka wac eber lix hal shan labaatan iyo sideed labaatan iyo afar labiyo toban ama eber lix hal lix toban iyo lix afartan iyo kow afartan iyo afar ama eber lix hal shan sagaashan iyo saddex sagaashan iyo labo shan iyo toban faina alhumuuma biqadri lhimam
hagaag markan aanu imaano falanqaynteenna mulki xaaji axmed oo ka mid ah hablaha magaalada muqdisho ka hirgeliyey ganacsiyada hirgale ee sida gaarka ahi loogu iibiyo agabyada carruurta oo keliya waxa ay ka mid tahay gabdho badan oo waxbartay islamarkaana yeeshay ganacsiyo u gaar ah kuwaas oo maanta ay dhallin badani ka heleen shaqo abuur ayaan ku booqanay mid ka mid ah xarumaheeda ganacsi oo gaarayay ilaa iyo afar xarumood waxaan kala sheekaysanay sidii ay ugu dhiiratay inay soo bannayso shaqadeedii si ay u hirgeliso goob ganacsi oo iyada u gaar ah waxaay nala wadaagtay waxyaabihii ka dambeeyey abuuridda shaqadan caqabadihii ay kala kulantay bilowgeedii iyo waxa ay kala kulantay bulshada dhexdeedaba ugu horeyn soo dhoweyn kadib waxay noo sharaxaysaa waa xaruntani ay sida gaarka ay u qabato waa dhawaay walaashay hana aada umahadsantahay soo dhawow annagana waa ku faraxsanahay inaana soo booqatid soo dhawow anaga horta xarunteena businesskan waxaa lahaa mulka baby shop xaruntan hadda aan joogno waa qeybta buluxuwey xaruntan keliyana maa xarumo badanaan leenahay ilaa afar xarumood bulxubey baraanjiga koowaad waaye labaad dabkuu ku yaalaa agsoorjeedka hotel maka almukarama baraanjiga saddexaad wuxuu ku yaalaa xamarweyne baraanjiga afraad isguuska calkamiin waxaa lagu iibiyaa kule magacaasaa ka garanaysidba waxawaaye waa agabkii caruurta markay dhashaan ilaa shan iyo toban sano sida umulaha qalabka iskuulaadka boorsooyinka buwaagta wax lagu sawiro kuwa la kalariyo kalooraatiga shoobinka ciyaalka kobahooda dharkooda gaariyaasha yacni wax kasta oo isleenahay ilmaha way anfacayaan ama way quseeyaan oo lagu iibiyaa inaad hirgeliso xaruntan maxay ahaayeen waxyaabihii kugu dhaliyey horta anaga waxaa la furay busineskeena labada kun toban iyo lixdii dabayaaqadeeda december twenty nine la furay markaas wadanka muddo almost laga soo wareega waayo lix sano ku dhawaad ama shan sano iyo ad- lix sano dhadhow waaye markaas ma badnayn mana jirin eh, yacni meelo lagu iibiyo wax ciyaalka oo yacni khaas u ah hadday jireenna maysan badnayn marka saas darteeda maadaama uu banaanaayay qeybtaas waxaan is dhahnay imaa dadkan ugu faaide ugu faa'iideysiin waxyaabaha oo baahiyaha dadka saa u daboolno horta anaga koo waxaan ku bilown maxay ahaayeen ilmaha yararka oo musha umul oo khaas ah oo ilmaha keliya dhashay loogu talagalay oo from zero ah een, maysan jirin meelo lagu gado marka saas darteed halkaasaan kasoo bilownay ilaa iyo shan iyo toban sano lix iyo toban sano inaa gaarnana codsiyaal nooga imaado waa dadweynaha si u dhahaya noogu dara een, shan jir noogu dara lix jir marba mar ka dambeyso ilaa iyo marka waxaan gaarnay limidka u dambeeyo ah in shan iyo toban yacni ilaa halkaas inaan keeno alaab ah wiilalii gabdho way iskugu jiraan yacni kobahooda dharkooda wax wax kastoo wiili gabar quseeya haddee umul zero ilaa iyo sixteen sidee ayay ku timid fikradda ah aas-aaska ee mulki bebi yacni fikirka wuxuu ku imaaday yacni f- een, markaan family fareen iyo adi markii businesska magaciisa laga tashanayay aa waxaa codka u batay in la dhahabo mulka baby shop ha laga dhigo maadaama aan raba inaan baby shop furo laakiin magac laga hormarin lahay aan la dhexgalay familkii saaxiibaday ayagana waxay ku taliyeen isku raaceenba in oo magaca laga dhigo saasuu magaca ku baxay magacana waa magaceyga maxaa marka kugu dhaliyay inaad ganacsigaadan u gaar yeesho agabka caruurta oo keliya Een, waxyaabaha igu dhaliyaa waxay ahaayeen yacni ma ilmaha keliya business lagu gado aada u yaraay hadduu jirayba haddii kalena waa koley waa jireen laakiin ma badneen that's why waxaan isku dhahay businesska soomaalida maadaama uu badan yahay wax kasta in laisku dhex gado aan waxaan jeclaystay meel ilmaha u qaas ah keliya inaan furno marka ilaa haddeerna hadafkeeni aan ku taaganahay insha allah fa mustaqbalna ma rajeyna inaan wax kale kusoo darno yacni inaan asaga sii adkeena maahane inaan wax kale kusoo darno oo ka dhe ka baxsan ma ma rabno E, markii aad hirgelisay maxaad kala kulantay suuqa ama markaas dadkii macaamiilka ahaa walaahi aadaa liila yaabe macaamiilka keliya hadhihin dadkii yacni fareenka faamilka qof walba wuxuu la yaabay in oo aan dhaho wax yaroo umulaha loogu talagalay ilaa ay sanad aa meel ku iibina yacni qariibay la noqotay maadaama aysan businesska soomaalidu saas u badnayn laakiin waxaa waaye markii dambe waxay noqdeen wax oo nalagu ammaan laakiin culayska u kowaad wuxuu qof walba intu ku imaado u dhahaa ma isbixinaysa meeshaane maa wax kale kusoo dartid ama rag kusoo dar dumar kusoo dar ee, shopping kusoo dar oo dadka waaweyn yacni wax uun kusoo dar marka dadkii waxay ku noqota wax qariiba laakiin hadda waxay noqota wax oo nalagu ammaano hadda ma waxaa waaye businessyaal badan oo waxaa furmeen oo ilmaha yacni ku dayashadaasna waxaan dhihi karnaa dadkii kuwa kasoo bilaabataana ma jiraan wax caqabada ah oo aad kala kulantay e, bilowgeedii ganacsigan haddii aysan jiraan dheh sidee ayaad u xalisay walaahi caqabadaha uun ugu weyn waxay ahaayeen in oo dadkii aysan fahansaneynba ee cunug yar oo dhashay waxaa la dhihi jiray maraa lagu duuduubaa maxay tahay cunug yaroo kob loo gelinaayo cunug yar oo dhib male hal saabuuna laiskaga qubeyn karaa annagana waxaan ku dadaalayna sida adduunka oo kaleeto shoobinka ilmaha dhar koton oo xasaasiyad ilmaha oo iska qaadeen een, yacni boorsooyinka hooyada markay ay rabto insha allah inay isbitaalka aaday soo dhasho kaleeto ee ilmaha cunuga ugu sii diyaarsan laheyd caqabadaha ugu weyn waxay ahayd xoogaa dadka inay fahmaanaa xoogaa culays nagu noqotay yacni een, alaabahan oo standardka oo qaaligaa sida masaasadaho kaleeto originaalka ah inay la yaabaan masaasad yacni la gadaayo toban doolar iyo ka badan wax qariibay ku noqotay laakiin hadda falilahi alxamdu waxaa waayabo in ayagiio raadinayaan annaga aan dhahno masaasada xilligaa tuurleed lama gaarine laba sano iyo meelahaasaa loogu talagala weli haysta in annaga celcelineyba hadda mareebo alxamdulillah wixii caqabadaha dhan waa kasoo gudubnay Kuwa masaasada waxaa jiraba oo dhala ah iyo kuwo caaga oo original eh oo wadanka ingiriiska oo kale kasoo baxo waxaa jira kareemo ilmaha loogu talagalo oo original eh wixii markay original yihiin oo meel fog laga keeno xoogaa wuu ka duwanaana waxyaabaha lagu ka qaadisanaana yacni fiicnaan dadka wixii inay fiicayn in la baraaba waxay qaadato waqti uu qofku markaa tiraa masaasad dhowr iyo toban doolaraa taale kugu qoslaanay dhahaan nus doolaraa la heli karaa marka haddana alxamdulilah wixii uun bacdashid oo tacab dadku way fahmeen caqabadii dhan waa kasoo gudubnay dadkan waxaa uga mahad celinaynaa sida oo wax noo qaateen iyo si ay noola shaqeeyaan waa tahay muhiimad intee dhan ayay u leedahay adeegyadan aada hayso hooyooyinka iyo ubadka intaba walaahi muhiimad aada eh, aniga koley hooyooyinkan ka mid ahay muhiimad aada weynayno leeyihiin sababtoo ah ilmihii yaraay markii loogu qabeeyo shoobin yacni shaambo oon lahayn xasaasiyad een, saabuunta sidoo kaleeto yacni wax standara oo loogu talagalay ilmaha ilmaha markay dhashaan aada u nugul yihiin yacni waxii taabtaba waxay ka qaadayaan elerjiga ka qaadayaan laakiin alxamdulilah haddii loo helo wax munaasabayo dharkotonaho qabow yacni ilmihii waxay noqotay inay borobalemo badan kasoo gudbaan xanuuno badan waxaa jira ilmaha ku dhashaan waxaa jira ilmo yararoo xanuunsano oo oo yacni indhalo la geliyoo kaleeto hooyadii waxaa leeyahay caanahaaga yacni ilmaha u soo lis een, u xarey marka waxaa jiro storager baco yaroo loogu talagalay oo in lagu inta lagu shubo firiijka lala geliyo hadhowtadina marka la isticmaalayo laga shubi karo maysa oolin annagana waxaa waaye waxaan ku dadaalna wax kasta oon ku caawin karno maamooyinka inaan keenno yacni isbitaalada qaaraab dadka noo soo diro dhahaan meeshaasaa laga helaya kasoo qaata hooyooyinkiina waxaa waaye halkaasay ayagana caqabada uga hartay ilmi yararka ahaana caanihii sidii ka heleen waayahay agabyadan kala duwan ee caruurta loogu talagalay xaggee markaasi ee u intoo badan ay ku tiirsan yihiin amaba aad eh, ka keentaa oo dibadda maadaama aad sheegtay inay kaaga yimaadaan Aa, anaga waxyaaba mee waxaan ka keenaa turkiga dubai china iyo ingiriiska taas wadanaan ka keena alaab marka dadka aada la falgasho ee dadka ma kala kulantaa wax caqabad oo ah qiimahaasi qaaliga ah way dhacdaa mararka qaar alaabaan keenaa in intana laga qaado lasoo koobi- lasoo koobiyey way dhacdaa markaas dadkii iyo dhahaan wixii aan ka raqiisana xagga yaalo anaga waxaan dhahnaa soo tijaabiya qofka soo socda uu ku imaanaa masaasadahoo kaleeto orijinaalka aan keeno ayagoo feegahaa magaaladay soo galeen qof walba markuu soo qaatay uu isticmaalo hal habeen hal maalin keliya lagu kala ogaan karaa laakiin muuqaal ahaan haddii isku meel la dhigo waxba laguma kala ogaan karo marka dadki markay ay yacni waxaan ku qancinaa inay waxa soo isticmaalaan kadib nagu soo warceliyaan reali wax xaqiiqaho jiro waa qof walba asoo waxawaa noo duceyna noo mahadcelinaya noo soo laabtaa hudhaa wixiina originaali ahaayeen qaalib ha iska noqdaan wax walba wanaagsanna waa qaali oo wadamo fog laga keenay oo yacni waa dareemi kartaa wax kastoo quality leh waxaa waaye iyo wax oo yacni raqi yacni lagu soo sameeyey koobi inays isku meel isku sin wax uma xaliyaan yacni isku lacagna ma noqon karaan hooyooyinkeenii hore maryo caadiya iyo eh, dharba caadiya oo caruurta u gaar ah ayaa jiri jiray Eh, ma jireen waxyaabahan hadda sida gaarka ah aan u sameyno amaba markaa loo adeegto Eh, boorso yaroo socoto iyo alaab shoobin oo isku xiran in gabadhii markaasi u mashaahi loo keeno oo la yidhaahdo waa dharkii caruurta xitaa eh, waxaa jirta in isbitaalada qaar eh, markaad caruurta kala soo baxaysa ay ku yidhaahdaan dhar ula imaw oo aan lagaa yeelin dharbihii waxyaabihii aa qaadato oo kale bal ka waran farqiga u dhexeeya markii hore iyo iyo hadda oo kale walaahi farqi weyna u dhexeeyo waa run horta markii koow dadka way la yaabanaayeen ilaa lahayn waxaan yaryarka iyo anaga ilmaha waxaan ku duuba jirnay maroo hadeer maxaa waaye qorshahaan imaaday laakiin hadeer isbitaalada qaaraab inta noo imaadaana waxay leeyihiin qalabkaas oo mushoo kaleeto haddaa noo keentiin anagana oo- oo yacni heshiis wada galna in kala wareegno ka warama yacni isbitaaladii iyo dadkii wixii dhana hadda wada fahmeen yacni anaga nooc kasta ma keenay waxaan keenaa dharki yacni ku uu ayagaa kala quality badan dharka way kala raqiisan yihiin wayna kala qaalisan yihiin say u kala quality badan yihiin oo u kala kotonsan yihiin ayna u kala qaalisan yihiin marka waxaa waaye hadda dadkii baryihii koo wuxuu culeyska jaalanjigna aan wajahanayba kamid aheyd in la fahansiin waayo uu qof walba dhaanoo mara ku duuban kara maxaa lacag ka bixinaya laakiin hadda alxamdulilah hooyadii oo uur leh aan ku imaanaya ama aabbiyo socdoo dhahaayo xaaskaa ii foolinayso inuu alaabtiyo idil uu kaa wada qaado macal xafaayadihii aa hadda jirto marka alxamdulilah dadkiina si fiican ay- ay ay wax u fahmeen annagana waa dadaalnaa maxaa is dhahnaa booskii yacni inaan buuxino aan ku dadaalnaa walaa isbitaalada hadda ayagaaba xaliyaanba isbitaalada xataa waxaa waaye hooyada markay dhasho jooga ugu horeeya ayagaaba u geliyaan qofkii aan wadanoo tago yacni ayagaa us- jooga ilmaha yarka ugu soo geliyo qofkiina intuu imaado marka loogu soo labiso uu inta kale anaga naga dhamaystirtaa hooyooyinkeenii hore maxay ka aaminsan yihiin kula tahay maadaama aadda aada dad badan la macaamishay walaawooyinkeena hore waxaaba waxaan socdoo dhan way la yaaban yihiin yacni nolosha waxay leeyihiin saan ayadoo ka adaga ilmo soo korsana dhibkaan ma jirin hadeer yacni culeysaad fara badan iyo kharash fara badan iyo waxyaabo waxay leeyihiin oo maalaa yacni lacagtii lagu bixiyaa because ayaga wixii aaminsan nolosha hore marada ilmaha lagu duubaayay funaadan inta loo geli sii deynayay laakiin hadda cunuga umusha hor dhasho oo zero to three yacni macalkoba inuu wataa suurtagala dharkii uu sokiskii wato uu gacmihii wato oo cunug yarka markii uu dhashoba loo labiso uu yacni qof joogi jira camal oo ekaado halkii hooyooyinka inta maro yar lagu duubo meel iska dhigi jiray marka alxamdulilah ilaah uga mahad celinaynaa dadkiina inay wax fahmeen waxaa anagana ilaahay noo suurtageliyey inaan baahidaas daboolno ilaahay xad waa tahay ee, mulkii aadaad u mahadsan tahay Ee, ugu dambeyntii maxay tahay rajadaada ee, iyo sidoo kaleba taladaada ku aadan in gabdho badan oo waxbartay ay markaa ee, samaystaan businessyo iyaga u gaar ah oo ay u madax bannaan yihiin walaahi horta anaga waxay tahay yani hadafkeena in dal iyo dibadba aan ka furno haddaa kolley magaa xarumeen magaalada muqdisho ku yaalaan ilaayo gobol degmo ilaayo yani international inaan ka dhigan hadduu ilaahay ka raali noqdo oo nafta nagu simo Een, gabdhahan waxaan kula talin lahaa businesska yacni markuu qofka gabar kaste waxay jeceshahay inay hooyo noqoto ilaahay nagu talagalay markay reer yeelato waxyaabaha aan isleeyahay way u sa- way u fududaan kartaa inay reerkiina gabadh dhaqato shaqaysatana businesska kowu ka yahay tan kale inays isku xirin aysa dhihin qof walba yacni lacag fara badanaa loo baahan yahay wax walba waxay ku xiran yihiin adiga go-aankaaga ilaahayna tala saaratid yacni caqabaadka kaa hor imaanaydin inaadan yacni aadan isdhiibin xogaa markaa aniga waxaa jirta markaan businesska bilaaba meel yaraan ku bilaabay yacni waa shaqeynaya qof walboo soo gala marka uu arko inaan shaqadin kasoo taga meeshaan aan usoo go-ay wuu ila yaabanay war meeshaan yartaa maxaa ka imaanayo ma iska daysid yacni jaalanji badan alxamdulilah bacdishid oo tacabna haddeer qof walba wuxuu leeyahay inuu ii hambaleeyo maahane waxaa waaye iyo ammaan iyo ducu iskuu keedalaa marka gabdhahan waxaan kula talin lahaa inaysan iida jabin qof walba wuxuu haysta uu ku bilowda yacni uusa isdhihin meeshaan weyn oo kale lacag ku furtid maysid wax walba haddii loo sabro meela gaaraan
aad ayay u mahadsan tahay mulki xaajiyo oo inoogu marti ahayd barnaamijka intaas ayaanu ku soo afmeerayaa intaan kuwada kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga sidaas ii nabadgelyo
dhibaatada